magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay dhibaatooyinka ay la kulmaan suuqleyda xoolaha dadka xoolo dhaqatada ah iyo weliba iibka xoolaha kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda rugta ganacsiga hirshabeelle iyo tan gobolka hiiraan xoolo dhaqato iyo qaar ka mid ah dadka ka ganacsada xoolaha gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga hirshabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid taxaab ayaa ka waramaya ujeedka kulanka waa mahadsantihiin raadiyow beerlula boqolkiiba laba boqol oo idinka mahad celinayaa shaqada qiimaha badan oo volunteerka ood bulshada u haysaan marka waxaan leeyahay de allah idin sharfo waa mahadsantihiin bulshada maaragtay kaalin miisaan lahaad ugu jirtiin maanta waxaan qabanay kulan looga hadlay kulankaas oo aan ugu yeernay dhammaan dadka xoolaha ku shaqada leh hadday tahay kuwa loorinka hadday kuwa tahay kuwa oo dulaarinta lilah wax iibiyo hadday tahay ganacsatada iibsato hadday tahay guddiyada suuqa oo problemka iyo culeysa suuqa jira ka warqabo intaasaan ugu yeernay marka inaan ogaano waxyaabaha culeyska ku ah xoolaha oo soo wajaho ama safaradooda ama beecooda ama cudurada jiro iyo xilliyada abaaraha miisaanada ku yima intaasay ahayd insha allah annaga as sid ahaan waxaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenu ku tiirsan yahay waa xoolaha iyo beeraha waaye manaa markaan aas hirshabeelle u hadlayno labadaasaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenna uu ku wajahan yahay ganacsigeenna waxaa la dhihi karaa boqolkiiba siddeetan waa xoololey ama dhaqaalo wuxuu kasoo galaa xoolo iyo beero marka waxaan maanta ka hadlaynay xoolaha ayaan ka hadlaynay xoolaha marka culeysya badan ay la kulmaan kow waxyaabaha ugu badan oon ka hadalnay waxay xoolaha markay waxay ka imaadaan baaya ka imaadaan bakubaaka asabo adan kuu sheego sadwistay ka imaadaan jubbaland ay ka imaadaan gobolka hiiraan intiisa kale ka imaadaan shabeellada dhexe ka imaadaan beledina isugu wada imaadaan waa center xoolaha laga raro oo ay xooluhu ka baxaan meeshaas xoolahi markay isugu yimaadiin waxyaaba badan culays ku imaanayo xoolo safar soo galay ama gaari lagu keenay ama ku yimid waxaa la yidhaaho ku yimid oo aada u daalana imaanayso in loo helo maxjar xoolahaas lagu maaragtay lagu nafaqeeyo lagu soo celiyo si ay safar kale marka kun iyo inka badanoo mitris oo kilomitr aa sugaysa haddana u safrayaan xoolahaas marka in loo helo meel ay ku nastaan iyo qaabkaan u heli lahayn dooddu meeshaasi ku saabsaneed wax kaloo dhaco cudurro neefkaasoo qurux badanaad iibsanaysaa gobol kaloo kaa soo galay asigaaba jiran markii aada iibsato waxaa laga yaabaa markuu boosaaso tago dekidii tago in cudurka kusoo baxo waxaa laga yaabaa markuu kasoo baxo sadusti ka yimaado markuu afar galbeed ka yimaado markuu hiraa yimaado inuu xanuunsado waxaa laga yaabaa in cimilada nafteeda uu xooluhu maaragtay isbedelkaas uu dhib keeno marka waxyaabahaas iyo caqabadahaas jira aan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay kulankan si hadda qorsheynay dadku xilli kulana waa lagu jiraa dadku waan iska dallay oo dadka dee xoolaha iibiyaaho dadka ugu mashquulka badanna waaye kulankeenu inuu maanta aan xooga saarno maanta soo gabagabamay ma noqona insha allah waa soo celceli rabnaa maa hore maxaa sameynay barnaamijka dhallinyarada oona kabaasi tibil oon dhalinyar u sameynay inaan sameynay kan waa sameynay waxaan rabnaa bulshada inaan saas ugu dhex jirno oon culeysyadaas aan markasta la wadaagno insha allah iyo suxeel la qaban karo si kastaba dadka xoolo dhaqatada ah iyo kuwa suuqyada ku iibiya xoolaha ayaa la kulma caqabado kala duwan oo ay ugu horeeyaan xanuuno ku yimaada xoolaha marka ay iibsadaan iyo dhibaatooyin ay kala soo kulmaan wadooyinka marka loo iib keenayo suuqa